faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar maamid raadiyo cadaado jawaar
subax wanaagsan kusoo dhowaada warka subax qodobada saakaa dhegaysan doontaana waxaa guduroon faahfaahin dharadu ka soo baxaysa dilka xubaysana ka geysteen bariga gobolka galgaduud khilaaf xoogan oo soo kala dhexgalay dowladda federaalka soomaaliya dowladda turkiga taliyaasha somalilan ee ku sugan aaga dagaalka ee puntland oo diiday amar ah inay weeraraan magaalada badhan ee gobolka sanag ee puntland ciidamada jubbaland howlgal ka sameeyey meyga deegaanka diif ee gobolka jubbada hoose xukuumadda soomaaliya oo sheegtay inay dadadgelinayso diyaarinta sharciga hay-adaha dulista rayidka ah ee soomaaliyeed diirgarooa ciidda ayaa saaka laga diramiyaa suuqyada magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose madaxweyne ku-xigeenka puntland oo furay biyoxaleyn laga hirgeliyey deegaanka salixley ee gobolka nugaal magaalada beledweyne ee gobolka hiirland waxaa ka dhacday munaasabad xil wareejin ahaad taasoo xilka ay kula wareegtay gabadhii dhowaan loo soo magacaabay duqa beledweyne intaasaad maqasheen waxa haynu qodobada ugu door koran warka subax goor u diyaar garoba warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan saaxiibyaal waa subax arbacaa taaridan ay ku aastaysan tahay sagaaabaatanka bisha shanaad ee mey sanadka labadakunsagaatobanka intaasaad maqasheen waxaa haynu qodobada ugu doorka ron warka subaxee saakay iminkii haatan kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsanaa faahfaahin dhareed ah ayaa ka soo baxaysa dil kooxubaysan ay ka geysteen bariga gobolkani galgaduud cumar axmed ibraahim saxiifo ayaa faahfaahinaya wararka saaka naga soo gaaraya bariga gobolkani galgaduud ayaa waxay sheegayaan in xalay fiidkii rag hubaysan ay nin xolodhaqato ah halkaasi ku toogteen dilka ayaa si gaar ah ka dhacay deegaana lagu magacaabo faryar oo waqooyi galbeed kaga beegan magaalada ducolle iyo gobolkani galgaduud raggii dulka geystay ayaa durbaba isaga baxsaday goobta sida ay xaqiijiyeen dad ka agdhow goobta uu dilku ka dhacay inkastoo aan la xaqiijin tirada dilka geysatay inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn dilka marxuunka geeriyooday haddana waxaa lala xiriirinayaa in ay tahay aana qabiil allaha u naxariistee marxuunka la dilay ayaa ka soo jeeda beelaha dega inta badan gobolka mudug gaar ahaan dhinaca galmudug sidoo kale ragga dilka geystay ayaa ka soo jeeda beelaha dega magaalada cadaado iyo deegaanada hoos yimaada khilaaf xooggan ayaa soo kala dhex galay dowladaha soomaaliya iyo turkiga waxaa khilaaf xoog leh oo ka dhex jira dowladda federaalka soomaaliya iyo taliska tababarada dowladda turkiga ee saldhigga magaalada caasimaddaha muqdisho khilaafkaas oo dibadda u soo baxay maalmihii ugu dambeeyey khilaafkan ayaa u dhexeeya ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre iyo sargaalka turkiga u qaabilsan arrimaha tababarada iyo ciidamadaas kaas oo sidoo kale ugu sarreeya xarunta tababarada ee dowladda turkiga ay ku leedahay magaalada caasimaddaha muqdisho raadiyaha cadaado ayaa ogaatay in khilaafkaas uu ka dhashay ciidamo dowladda turkiga tababartay oo taliya looga dhigay sargaal ay wateen saadaq john iyo ra-iisaalaha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre waxaana la bedelay taliyo usoo magacaawday dowladda turkiga ciidamadan howlgallo gaar ah ka fuliya magaalada caasimaddaha muqdisho ayaa waxaa lagu magacaaba haramcad waxaana taliya looga dhigay sargaal ka mid ah ciidamada ay tababartay dowladda turkiga halka ku-xigeen looga dhigay farxaan qaarole oo ka mid a saraakiisha ka hoos shaqeeya saadaq joon iyo ra-isul wasaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali qirre sidoo kale waxaa taliya ku-xigeen looga dhigay sargaal magaciisa lagu soo koobay korneyl faarax oo ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed horena taliya uga soo noqday degmada kaxda ee gobolka brandir magaalada caasimadda ee muqdisho horena uga soo goostay dagaalamayaasha al-shabaab sadak john iyo labada taliye ee aan kor ku soo sheegnay ayaa hoos u dhigay boqolkiiba toddobaatan awoodda taliyaha dowladda turkiga u magacowday ciidamada haramceed iyo howlgallada gaarka ah ka fuliya magaalada caasimadda ee muqdisho waana tan sababta keentay khilaafka u dhexeeya dowladda turkiga iyo dowladda federaalka ee soomaaliya raadiyaha cadaado ayaa sidoo kale ogaatay in sargaalka dowladda turkiga u magacowday hogaaminta ciidanka uu tababara turkiga ee haramcad uu warbixin ka siiyey taliyadiisa ka sarreeya inuusan waxba ka ogen waxbana kala socna dhaqaaqa ciidamada oo ay maamushaan faarax qaaroole kornel faarax iyo saadiq john sidoo kale sargaalkan ayaa talihiisa warbixin ka siiyey afar howlgal oo aan lagu talagelin ciidankaani waxna uusan ka ogeyn oo ay fuliyeen ciidamada arrintaasina ay sababtay maran u dhexeeya isaga iyo labadiisa ku-xigeen dowladda turkiga ayaa markaasi kadib xiriir la samaysay saadiq john taliyaha qaybta booliiska gobolka balander waxayna ka weysay warbixinta ay ka dalbatay dowladda turkiga ayaa arrintaasi gaarsiisay taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed oo markii dambe ka dalbatay inuu si toosa ula xiriiraan xafiiska ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre kadib markii uu caddeeyey inuusan waxba ka qaban karin arrintaasi dowladda turkiga ayaa ugu dambeyn joojisay ciidamo gaariya laba boqol oo askari oo loo geeyey inay ka mid noqdaan ciidamada cusub ee tababarka sii doonaan macalimiinta turkiga ah ee arrimaha ciidamada soo celinta ciidamadan ayaa sabab u ah kadib markii xafiiska ra-wasaraha dowladda federaalk soomaaliya ay ka jawaabi waayeen cabashada turkiga ee arrimaha ciidamada haramcad turkiga ciidamada uu tababaray weli asaga ayaa gacanta ku haya waxaana mas-uuliyadda taliyaha loo dhiibaa ka mid ah inuu mas-uul uu ka noqdo khatar kasta oo ay wajahayaan ciidamada loo dhiibay haddii askari uu ka dhinto si qaldan ama istraatiijiyad xuma waxuu wajahayaa ciqaab ciidan iyo ciqaab kale oo aan la sheegin waana tan sababta keentay in sargaalka turkiga u magacowday ciidamada haramcad ee wadiisa hoos loo dhigay uu cabasho u gudbiyo taliskiisii ka sarreeya ahna madaxa tababarada ciidamada soomaaliya ee dalka turkiga taliyayaasha somalilan ee ku sugan aagga dagaalka ee puntland oo diiday amar ah inay weeraraan magaalada badhan ee gobolka sanaag ee puntland taliyaal ka tirsan ciidanka somalilan ee ku sugan deegaanka isku horfadhiyaan ciidamada puntland ee ka tirsan gobolka sanaag ayaa waxaa soo kala dhex galay khilaaf weyn sida ay raadiya xadaad u xaqiijiyeen qaar ka mid a odayaasha ixogaradka gobolka sanaag oo tegay deegaankaasi laisku horfadhiyo khilaafkan ayaa soo kala dhex galay taliyaha guud ee ciidanka somalilan iyo saddex taliyo lagu kala magacaabo guriga cismaan saalax xeyle xaaji diraac iyo xuseen dheere saddexdan taliye ayaa waxay si adag uga biyadiideen inay weerar ay ku qaadaan oo ay ku galaan magaalada badhan kaas uu ka amray taliyaha guud ee ciidanka somalilan magaalada badhan ee gobolka sanaag waxaa ku sugan wasiirka amniga maamulka puntland iyo ciidamo taabacsan maamulka puntland saddexdan taliye ayaa waxaa laga casi qabaa kada khilaafka soo kala dhexgalay taliska guud ee somalilan inay iska casilan xilka u hayaan somalilan kadibna ay u goostaan dhinaca maamulka puntland goosashada saraakiishan ayaa waxay fashil ku noqonaysaa xukuumadda hogaansho muuse bixi cabdi oo dhowaan ay ka goosteen kornale ka tirsan maamulka somalilan mana aha markii ugu horreysa oo taliyaal ka tirsan ciidamada somalilan ee ku sugan deegaanadaas uu soo kala dhex gala khilaaf noocan oo kale ah si kastaba amarkan uu bixiya taliska guud ee somalilan ee ka hor yimaadeen saddexda taliye ayaa waxa uu burinayaa baaqi nabadeed ee muuse bixi cabdi u jeediyey maamulka puntland kaasoo ahaa in somalilan ay rabto in nabad ay kula xaajooto maamulka puntland ciidanka jubbaland ayaa howlgallo ka sameeyey meyiga deegaanka diif ee gobolka jubbada hoose cabdinuur xayi ayaa warkan ka soo diray kismaayo ciidamada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland ee deegaamada dhoobley iyo diif ayaa maalmahanba howlgallo ka samaynayay deegaanka diif ayagoo lugta soo mariyeen dhammaan goobihii ay ururka gobolkoodu sii dhacay oo ay ka soo maleegi jireen weerarada gaadmada ay ku dhibaataynayaan shacabka deegaanka diif oo dhowr jeer weerar gaadmo ay ku fashilmeen ku soo qaadeen ciidanka ayaa howlgalka ka sameeyey dhulka hawdka ah ee ka shisheeya deegaanka diif dhulkan oo alaab ah meelaha ay ku dhuuntaan una jirta qiyaasaan soddon iyo shan ilaa afartan kilomitir deegaanka diif ayay ciidanku lugta soo mariyeen ciidamada ayaa sii joogtayn doona howlgallada ay ku baacsanayaan ururka al-shabaab waxaana qayb ka ah howlgalkan taliyaha ciidanka dhoobley gaashaanla dhexe heybe axmed cabdulaahi iyo taliyaha ciidanka diif liibaan mahad salaad waxayna warbixin umuurahan ku saabsan siiyeen tv-ga dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland sidoo kale waxay sheegeen inaysan marna u dulqaadanaynin dhibaatada shacabka reer jubbaland
bismillaah alxamdulilah ilaahay baa mahad iska leh annaga waxaan nahay ciidamada dowlad goboleedka jubbaland kuwa dhoobley iyo kuwa diif waxaan isu- iska kaashanaynaa bishan rabadlaan ee barakaysan maalmaha bi- ee tobanka dambe ee, inaan ka shaqayno amniga deegaanka ee, nagu aadan inaan ka shaqayno inaan ee, ka caawino dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah ee sooman dhibaatooyinka iyo argagax ay ku samaynayaan inaan ka difaacno oo aan ka hortagno oo bannaanada aan kaga ku fashilino aan bannaanka hore ku fashilno waxaan u soconnaa insha allah dhammaan dadka reer jubbaland kuwa xo- kuwa raacyadda ee xoolaha leh iyo kuwa deegaanka jooga oo magaalooyinka jooga intaba inaan amnigooda sugno insha allah haddii ilaahay yidhaahdo waanu ku taltaal jirnaa hawshaasaan hadda ugu jirnaa meeshanaan taagannahay waxaa la yidhaahdaa een, eh, eh, guuraarbi iyo degmareer dhexdooda weeyaan Eh, waa meelo naloogu sheegay inay ku gagabadaan oo ay reeruhu degan yihiin ama wara biyo ku jiraan ay ku- em, ay biyo- waraheeda biyo ku jiraan waxaan rabnaa insha allah noo qorshaysan inaysan ka cabin warahan degmareer iyo kuwa eh, maxaan ku rahdaa guraarba inaysan ka cabin nimanka beenaalayaalka oo khaayimiinta oo tuugta ah dadka deegaanka eh, jooga diif oo aan soo gaarnay eh, oo maalmahan aan dhexdooda howlgal ka wadnay waxay noo sheegeen ninka taliyaha ka ah deegaankan in la yidhaahdo axmed cali xaraaro ninkan waxaa naloo sheegay dadka shacabka ah oo raacyada xoolaha wata markii uu la kulmo inuu yidhaahdo soonka fura soonka fura inuu ku yidhaahdo maxaan u furaynaa soonka markay yidhahdaan inuu ku yidhahdo haddaad i aragtaan waajib ba idinkuma aha soonku marba anigu mujaahid baan ahay, haddaad indhahay saartaan soonku waajib idinkuma aha marka waa inaad furtaan waxaan la kulannay eh, oday eh, ay haysteen ugu yaraan lix saac oo kale qabsadeen lix saac ilaa iyo labayo tobanka ay hayeen oo ay ku lahayeen soonka fur oo ay dhibaateeyeen waxaa noo yimid oon la kulannay eh, dad intay u yimideen ay soonkii ka fureen oo dhallinyaro ah oo ay ku yidhahdeen cab biyaha biyo intay buraashadu ka soo shubeen ay afka u saareen inay cab khaayin baa tahay soonku mar haddaad annagana aragto waajib kuguma aha wuu kaa furan yahay waad waad furi waajiba kuguma haddaad na aragto axmed cali xaraaro marka kitaabka uu- uu soonka dadka kaga furayo iyo diinta uu wato wiilal yaryar oo hadda la keenay oo deegaanka lagu yidhi eh, maxaanku idhahdaa ama reer diif ahaan jiray ama reer meelahan shabaax iyo baadiyahan loo ku raaci jiray intooda badan waan garanayna kumana baxsanaya deegaankan sida u yaqaana ka badan baan u naqaanaa isagu tuugaysibu ku socdaaye si cad oo awoodaan ku socnaa anagu awood dowladeedaan ku socnaa halkan waa degmareer meeshaan taagannahay hadda aan howlgalkan usoo baxnay waxaa weeye in aan olada nabadiidee inaan ka celaabtirno dadka muslimiinta ay dhibaataynayaan oon ka baabi'ino waddanka meel allaa meesha tagaanna waan kaga dabagelaynaa haa si aad baan uga ogsoonnahay in meelahay ka soo baxaan iyo meelahay ku sugan yihiinbu waa degmareer guurarba sabaruma shabiley meelo dhashada afartaa goob ay u badan yihiin oo tacaadarkan waxaa noo qorshaysan inaan nimankaa meel allaa meesha ay tagaan xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay inay dadadgelinayso diyaarinta sharciga haydaha dulista rayidka soomaaliyeed jila jaamac jile ayaa faahfaahinaya wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada maxamed cabdulaahi salaad oomaar iyo maareeyaha hay-adda duulista rayidka ah ee soomaaliyeed iyo ku-xigeenkiisa ayaa kulan la qaatay mas-uuliyiin ka socota hay-adda caalamiga ah ee duulista rayidka ah ee magaceeda loo soo gaabiyo i c i o oo uu ka mid yahay qabiir soomaaliya loo soo diray sidii uu uga caawin lahaa dibudhista qorista sharciga hay-adaha duulista soomaaliyeed kulanka dhex maray hay-adda caalamiga ah ee duulista rayidka ah iyo wasaaradda duulista iyo hay-adaha duulista rayidka ah ee soomaaliyeed ayaa aada looga dooday dejinta qorista sharciga hay-adaha duulista oo dowladda u ogolaanaya inay diiwaan geliso diyaaradaha iyo duuliyeyaasha kale ee ka shaqeeya soomaaliya kulankan ayaa sidoo kale waxaa looga hadlay dhammaystirka qorshaha ay dowladda soomaaliya kusoo wareejinayso shaqaalaha ka shaqeeya hay-adda duulista soomaaliyeed oo markii hore hoos tegi jiray hay-adaha maamuli jiray hawada soomaaliyeed ka hor inta aan dowladda lagu soo wareejin hawada soomaaliya wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ayaa waxa uu ka hadlay arrin ayaa waxa uu ka hadlay kulanka uu la qaatay madaxda hay-adaha caalamiga ah waxaan laba shir oo isku dhex jira aan la yeelanay ee qolada icaawa ka socoto iyo inagoo ah hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ayaan shir wada yeelanay shirka ugu horreeya wuxuu ku saabsanaa ee, maadaama shaqaalihii ka shaqeynaya ee nairobi aan ka soo rarnay ee u shaqeynaya projectigii soomaaliya dhammaantood ay noqonayaan shaqaale soomaaliyeed ee, soo wareegitaankoodii ee, dhinaca ee, mushaaradooda iyo dhammaan in ay kusoo wareegaan completely dowladda soomaaliya eh, dhinaca eh, administrationka ayaan dhammaystirkeeda ayaan kow ka wada hadlaynay iyo meelaha ay marayso waqtiga ugu dambeeyana waa julaay dhamaadkeeda hadduu ilaahay ka raali noqda in arrintaasi naga soo gabagabowda number two waxaa nala joogay maanta oo inoo yimid nagu soo biiray eh, khabiir ay soo dirtay eh, kaawa ay soo dirtay nagala shaqeynaya dib u dhiska eh, civil aviationka soomaaliya marka wuxuu nagala shaqeynayaa in shuruucdii civil aviationka eh, in uu nala qoro la dejiyo sidaa la socotiin si- burburkii kadib soomaaliya eh, ma laha shuruucdii loogu talagalay oo idil marka shuruucdii ayaa hadda laga shaqeynayaa waxaan rajeynaynaa mar dhow inay soo gabagaboobaan hadduu ilaahay ka raali noqdo hay-adda ay kaawo nafteeda ayaa gacan inaga siinaysa iyaga ayaa kontradaasi eh, fulinaya marka expertigii ay soo direen ayaa meeshin yimid oo la shaqeynayo qofkii eh, wadanka soomaaliya coordinationka uu hayay projectga managerka u ahaa eh, sheekh jaamac iyo axmed macalin maareeyaha iyo maareeya ku-xigeenka iyagoo ah ayaa haddana waxay la kulmayeen dadka eh, ninkaasi si eh, loo dardargeliyo eh, samaynta shuruucdaasi oo aan rajeynayna marka ay dhammaadaan soomaaliya insha allah tacaala inay lahaan doonto civil aviation eh, aanan ka duwanayn kan kenya iyo kan ethiopia ay leeyihiin oo kale iyo wadamada hore u maray eh, dhammaan ay leeyihiin shuruucdaasi waxay noo ogolaan doonaan ama noo fasaxi doonaan dowladda soomaaliya inay bixin karto eh, diyaarad kasta inay siin karto soomaaliya ka register garaysan inay register garayn karto sharcina siin karto bayladyada diyaaradaha ku barta soomaaliya inay sharci siin karto diyaaradaha lagu hagaajiyo soomaaliya inay siin karto ah, warqad u ogolaanaysa inay duusho oo adduunka oo dhan eh, laga aqbalsan yahay marka shuruucdaasi oo dhan ayaan hadda ka shaqeynaynaa waa mashruuc aad iyo aad waa u weyn Eh, aanan raqiis ahayn runtii Eh, marka aan mashruucyadaas iska dhammayno kadib waxaan mari doonaa insha allah tacaala in hay-adda ay kaawa intay timaada ay audit nagu sameyn doonta hadduu ilaahay ka raali noqdo marka diyaargarowgii ayaan ku jirnaa khubaradan ay soo dirtay eh, sidoo kale dad badan ayaa shaqaalo ah ayaa hadda waxay eh, shaqaalo ka shaqeeya civil aviationka ayaa waxay u jiraan tababaro meelo kala duwan oo caalamka ka mid ah iyaga oo dhammaan intan aan ku jirin ay tahay sidii shuruucdaa looga dejin lahaa sidii dhammaan civil aviation gowli qaybihiis oo dhan ay noogu soo wareegi lahaayeen loona horumarin lahaa wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada iyo hay-adaha duulista rayidka ah ee soomaaliyeed ayaa qorsheynaya in shaqaalaha hay-adda laga soo wareejiyo magaalada nairobi si dhammaystiran ay ula soo wareegto dowladda soomaaliya ugu dambeyn soddon iyo kowda julaay ee sanadkan diyaargarow ciidda ayaa saaka laga diramayaa suuqyada magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose xasan yuusuf ayaa warkan ka soo diray magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose iyadoo ay maalmo kooban ka harsan yihiin dhammaadka bisha barakeysan ee ramadaan ayaa suuqyada waaweyn ee magaalada kismaayo waxaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo ku aadan u diyaargarowga ciidda waxaadna suuqa ku arkaysaa dad badan oo ku mashquulsan sidii ay dharka ciidda ugu iibin lahaayeen carruurtooda goobaha lagu iibiyo dharka kabaha iyo waxyaabaha carruurta ay ku ciyaaraan ayaa laga dareemayaa mashquul aad u badan maraan maanta booqannay suuqa weyn ee magaalada kismaayo ayaa waxaan la kulannay qaar ka mid ah dadkii ku mashquulsanaa dukaamaysiga iyo u diyaargarowga ciidda dadka oo ku faraxsan in ay nabad iyo barwaaqo ku soomaan inta badan bisha barakeysan ee ramadaan ayaa dabaaldeg ugu jira sidii ay qoysaskooda farxad ula wadaagi lahaayeen maalinta ciidda
wallaahi si fiican baa loogu diyaargaroobayaa maasha allah dadka dhallinyarada ah si fiican bay dharka u gadanayaan wallaahi dareenkayga lama soo koobi karo dareenkaygu aad buu u sarreeyaa Een, ilaahay baana maaragtaaye mahaddaas igu siiyey inaan maaragtaaye ku ciido magaalada kismaayo Een, aad bay u diyaar garoobeen dhammaan een, shacabka ku nool reer jubbaland maasha allah walaahi alxamdulilah si fiican een, dharka dumarka la iibiyaa waa ujeedaan si fiican aa lagu diyaar garoobeen ganacsigan aad u kala socdaa maasha allah farqi weyn dabcan ciidana saaid dadku u badayay maadaama dadka kismaayo kuso- kusoo laabteen si balaaranna loo adeeganaya maasha allah dadka waxay u diyaargaroobeen ee, ciiddii oo maalmo kooban nooga harsan tahay si weyn baa loo adeeganayaa dadka carruurtoodii gabdhihii wiilashii dharku u adeeganayaan alxamdulilah aad iyo aad aan u faraxsanahay ee, booqashada aana soo booqateen iyo sidii nabadgelyada leh oo aan ku shaqaysanayno aad u jeedaan aad iyo aad aan u faraxsanahay booqashada aad noo imaateen gabdhihii dharkooda ay u jeedeen baashaan xubbiya allaa dalladna way wadataa dadka aaday u gadanayaan si aan caadi ahayn ay u gadanayaan ee, saakooyin fara badan aa iidaa la keenay oo dadka ay micnaha si fiican ay u jecel yihiin maasha allah aa- si aan caadi ahaynaan loogu adeeganaya dadka kastamarka maasha allah dharka ayagoo qanacsano faraxsanaan dharka gadaynaa marka maasha allah booqashadaana soo booqataan idinkana waa idinku mahad celinaya insha allah wallaahi maasha allah ciiddii hore iyo ciiddan waa kolley waa isku dhowdhow yihiin wax hadda oo farqi oo saas oo u dhexeeya hadda lama sheegi karo laakiinse waa dadka si aan caadi ahayn ay hadda aruurtooda ay ugu dukaamaysanayaan oo dharkii ciiddii iyo farxaddii ugu qayb qaadanayaan
madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi axmed karaash ayaa furay biyaxariin laga hirgeliyay deegaanka salexley ee gobolka nugaal cumar axmed ibraahim madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland ahna kusimaha madaxweynaha mudane axmed cilmi cismaan karaasha ayaa daafuray biyo-xireen weyna oo laga hirgeliyey deegaanka salaxley ee gobolka nugaal kaasoo qayb ka ah toban biyo-xireenno ah oo laga sameeyey gobolada puntland munaasabadda daafurka biyo-xireenka waxaa madaxweyne ku-xigeenka ku wehelinayay wasiirka wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada ismaaciil diiriya gamaadeed maxamed xasan ciise agaasimaha guud ee wasaaradda cabdicasiis nuur cilmi koor xildhibaano iyo guddoomiyaha gobolka nugaal cabdisalaan xasan xirsi goojir nabadoonno iyo mas-uuliyiin kale madaxweyne karaasha oo biyo-xireenka daafuray ayaa ku dheeraaday muhiimadda ballaaran ee uu ku fadhiyo biyoqabatinku waxaana ugu mahad celiyey cid kasta oo ka qayb qaadatay oo ay ugu horeyso wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada iyo sidoo kale hay-adda u n d b iyo geef oo iyagu gacan weyn ka geystay hirgelintiisa wasiirka wasaaradda deegaanka iyo beeraha wasiir ku-xigeenka agaasimaha guud guddoomiyaha gobolka degmada eh, xildhibaanka eh, eh, kulmiye u n d b saxaafadda communitiga kale ee meesha aan ugu nimi iyo intii aan dhaafay waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Eh, waxaan u mahad celinayaa in allaala intii halkan eh, wasaaradda ugu horeyso oo u n d b ay ku xigto oo ay ku xigto eh, ciddii dhistay kambanigii dhisay oo odayaashu ay ka mid yihiin kuwii ilaaliyey meesha oo eh, co- communitigu ay ka mid yihiin waa u mahad celinaya aad iyo aad baad u mahadsantihin Eh, meesha tani waxay importa eh, muhiimadda ay leedahay waa la sheegay hadda ku noqon maayo sidii loo ilaaliyana waa la sheegay oo odayaasha iyo eh, maxay ahaytoy ee wasaaradda ayaa ka sheekaysay aad iyo aad bay u nasiib badan tahay salaxli runtii eh,
ugu dambeyn mudane axmed cilmi cismaan karaasha ayaa sheegay in biyuhu ay yihiin qayb weyn oo ka mid ah nolosha waxauna shacabka deegaanka biyo-xireenka laga hirgeliyey kula dardaarmay inay ilaashadaan islamarkaana uu wax weyn ka tari doono baahida dhanka biyaha ah ee mar walba soo food saarta
ba- biyoqabatinka intaa leeg haddii ay iyagu iyadu heshay oo nasiib u heshay way nasiib badan tahay sida odayga gurxan u hadlayana aad bay macnaheeda way garanayaan oo way ilaashanayaan oo macnaha ay leedahay bay fahmayaan way u mahad celinayaan iyana marka waxaan ku soo gabagabaynayaa saakan waxaa la igu dhiibay inaan idinna mahad celiniyo eh, inoona furo eh, biyo-xidheenkii maanta inaynu furanno Eh, waa inoo furan yahay waana idiin mahad celiyey waxa eh, wixii aad ka sheekayseen ee ahaa ilaalintiisa waa ku- waa ka ballamaynaa Eh, waxa weeye sida loo maamulayana wasaaradda ayaa idiin sheegtay Eh, kuwan kuyo kalena haddii aan la yidhi waa ku soo kordhin doonaayo Eh, ha- hay-adda bixisay marka la arko inay meeshii ma- la manaafacadsanayo ama la ilaashanayo wasaaradda iyo maxayto iyo iyo hay-adaha hay-adda u n d b iyo hay-adaha kaleba waxaan rajaynaynaa biyuhu manaafacaadka ay leeyihiin waa naqaanaa biyuhu waa nolosha marka hay-adaha waxaanu iyo wasaaradaha iyo ciddii ku shaqale waxaanu ku boorinaynaa in maanta haddii ilaahay ina qaboojiyey meelo badno oo biyo u baahna way jiraan laakiin in wax kale loo bedelo biyo dhaamiska in loo ordi jiray in loo bedelo biyo biyo xidheenno ceelo la qodo warahan oo kale oo la qodo wax kale loogu bedelo wixii meeshii aynu biyaha maxay tahay ka dhaamin jiray hay-adaha ayaanu ciddii waxaysa baanu iyana usii u sii faraynaa fariintaa u gudbinayna biyo-xireenkana laga hirgeliyey deegaanka salaxley oo wax yara u jira magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal ayaa markiiba kaydin kara kun oo foosto waxaana uu qayb ka yahay toban biyo-xireen oo laga hirgeliyey deegaanada maamulka puntland muddooyinkii dambe waana dadaala dowladdu ay kula tacaalayso in wax laga qabto baahida dhanka biyo-la-aanta ah ee soo wajahda dadka xoolodhaqatada ah ee ku nool deegaanada maamulka puntland magaalada badweyne ee gobolka hiiraan waxaa ka dhacday munaasabad xil wareejin ahaa oo xilka ay kula wareegtay gabadhii loo soo magacaabay dhowaan duqa magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan bashiir cabdulaahi cismaan ayaa warkan ka soo diray beledweyne magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa ka dhacday munaasabad ay xilalka ku kala wareegeen duqii hore ee degmada beledweyne ee xilka laga qaaday iyo duqa cusub ee dhowaan loo soo magacaabay waxaana goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabelle qaar ka mid a dadkii ka hadlay munaasabadii ka dhacday magaalada beledweyne ayaa talooyin u soo jeediyey madaxda maamulka hirshabelle waxaan leenahay ninkii hore usoo shaqeeyey si wanaagsan uu soo shaqeeyey meel buu keenay haddana waxaa bedelaya maayer cuslaa bedelaya ayadana inuu meesha ka sii wado oo u geeyo isaguna meel kale dowladdana isbeddel haddaad aragto waa dowladnimo dowladda ayaa ku shaqayso isbeddelnimo waxaan runtii aan maantay maalin weyn ugu ah inaan halkan ka soo qayb galno oo aan imaanno halwareejinta maayarkii hore iyo maayarka cusub annagu haddaan nahay hirshabeelle waxaa cad in taariikhda soomaaliya aanu dadka awalna taariikhda dadka waanuga yara wanaagsanayno oo ilbaxnimada iyo dowladnimada iyo meeshay ka timid ay ka soo aasaasanto s y l ay ka baxdaan ahayn oo awalna dadka xoogaa waa yara ka horraynay haddana inaan dadka ka horraynaa cad maxaa yeelay hirshabeelle guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka ee labaad waa gabar haddana waxaannu ku soo kordhinna ummadda maayar oo gabar ah sidaa awgeed horta kow waxaannu buuxinnay shuruudaha caalamku oo uga dhaqmo annaga oo aan diintayada iyo dhaqanka suuban aan jebinayn ayaan waxaan buuxinnay qaabka adduunka oo ugu dhaqmo in maamulka loo wadaago ama maamulka ummadda loo gaarsiiyo duqii hore ee xilka laga qaaday ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in uu jiro iskudhaxyaac dhanka maamulka asigoo tilmaamay haddana waxaan rajaynayaa inaan mid lamid ama aan kasii qaban doono laakiin ma aaminsan maanta qadara mas-uuliyad darro iyo waajiibxumo uu macnaha shaqadii doorkiisii uu ka soo bixi waaya loo macnaha xilkii loo qaaday ma aaminsanin xilka waa meerto waa qorisku dhiib in maanta qof dumara uu yimaado weliba gobolka aan qiyaasay in ay rood model u noqoto haween kaleetana ay soo dabayhelina waxawaaye waa waa soo dhoweynaa sidoo kaleeto waxaan maanta rabaa anuu jaaniskan ka faa'iidaysanayo golihii wasiirada hirshabeelle ay wada joogaan madaxweyne uu gobolka joogo waxaa ka jirto ama maamulkeena baan dhehe in uusan qof qof shaqadiisa yaqaanaa inuusan jirin qofka mas-uulka maanta haddii waajibaadkiisii shaqo uusan macnaha uusan asoo yaqaanana uu dabamaraayo sharci qabanaana uusan jirin waxawaaye waxaa soo noqoto inaan macnaha maamulkiisa qabsado beddelkii uu bato sababta waxawaaye haddii maanta maamulkii job descriptionkiisii uu cad yahay cadaaladii garsoorka ay shaqaynayaan booliska uu shaqaynaayo guddoomiyii degmada uu shaqaynaayo duqii magaalada uu shaqaynaayo guddoomiyii gobolka observation ama kormeer waajibaadkii shaqo uu ka gudanayo waxawaaye shacabka maanta waxay u baahan yihiin cid maamusho cid daqli kaaruurisay u baahan yihiin cid goobo isbitaallo u furtay u baahan yihiin cid waxbarashadii macnaha u samaysay u baahan yihiin balse haddii maamulkeennii aanba silinka soo dhaafi waayadana meesha kuma jirto ma iska qabsanno wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabelle oo dhankiisa ka hadlay ayaa tilmaamay in dadka qaar aysan ogoleen horumarka ay samayn lahayd magaalada beledweyne magaalada beledweyne bajetkii lagu dhisi lahaa muddo laba sano iyo siyaado aan gacanta ku hayaa in guladeega loo dhisa magaalada oo dadkaan la isdoortaan haddana adinkaa isku fadhidiin magaalada adinkaa ku fadhidiin horumarka adinkaa ku fadhidiin haddii aad ka kacdayna beri subaxda waagaa dumare waa la dhaqaajinaa ballan ilaahay waaya meeshaan taaganaa ka tegi maayo quladii dhisaysa iyo cidda ka shaqayn laheedaan keenaa u diyaar garooba igana aqbala inaad ila shaqaysid guladeegaanaan ka tagaysa maxaad u malaynayseen maanta
ugu dambeyn waxaa ka hadashay safiya xasan cali oo ah duqa cusub ee dhowaan loo soo magacaabay magaalada beledweyne waxaana shacabka ku nool magaalada beledweyne ugu baaqday in ay la shaqeeyaan iyadoo qabsatay boqol maalmood haddii ay wax qaban waysana xilka ay badhay doonto waxaan rabaa reer beledweyne far kaligeed fool ma dhaqdo guddoomiyihii hore sidaa ula shaqaysanaysa ka daran in ay la shaqaysaan asigu waa nin deegaan ah aniga waa u dhashtay laakiin kuma dhalanin marka waxaan rabaa inaa u dhashatayna ay iga dhigtaan hadduu al yidhaahdo garabkiinaan taaganahay tv-ga waxaa lagu xakumaa remote controlka haddaa remote control camal ii isticmaashaanna waan iila shaqaynaa haddaa iga seexataanna waan iiga seexan doonaa marka hadduu al yidhaahdo waxaa noo ballan ah birito wixii ka dambeeyo boqol maalmood aan qabsanaynaa boqolkaas maalmood ama dumarka waxa waaye mar dambe xil looma dhiiban doono gudahaan waxaa intaas ku dhan warka subax uu soo saaray jila jaamac janaga xasan la socodsiinaya cidda warka uu suga asagoo maqlaya qoraal sawiraata waxay dib lu kareen beejka internetka aan ku leenahay www radio com intaan warkaan warka cidda u kulmi doono subax wanaagsan